askar ka tirsan maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ayaa sameeyey gadood ciidan oo ay kaga soo horjeedaan mushaar la'aan haysata muddo ku dhow sannad ciidankan ayaa gadoodka ka sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxayna xirteen waddooyin muhiim ah oo halbowle u ah isku xirka magaaladaasi iyo deegaano kale oo ku yaala dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi ciidamadan ayaa sidoo kale rasaas tiro badan furayey taas oo ay ku muujinayaan mudaaharaadka ay kaga soo horjeedaan mushaar la'aanta soo wajahday awgeed waxayna qalqal amni iyo cabsi ku abuurtay shacabka ka agdhowaa halkaasi ma ahan markii ugu horraysay oo ciidamo taabacsan maamulkani sameeyaan gadood magaalooyinka ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay goobjoog u ahaa mawjado gadood ah oo ka dhashay mushaar la'aanta iyo daruufaha kale ee haysta ciidamada maamulkaas waxaana jiray tiro dhowr jeer oo hore oo sidan oo kale ay martigelisay magaalada iyagoona mararka qaar ku duulayay xarumaha maamulkooda haddaba maamulka isku magacaabay puntland ayaa ku fashilmay inuu bixiyo mushaaraadka ciidankiisa taasoo ku soo aadaysa xilli hogaamiyaha maamulkaasi ee saciid cabdulaahi deni lagu eedeynayo musuq maasuqa waxaana falanqeeyayaashu tibaaxayaan in haddii maamulkan xalin waayo caqabadan taagan ay dhabarjab ku noqon karto iyagoo u sababeeyey xasradaha siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka deni kala dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka la baxay s s c kaatumo